ururada dhalinyarada iyo isboortiska degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa olol nadaafadeed oo iska wax u qabso ah ka bilaabay buundada degmada jalaalaqsi ololahan ayaa inta uu socday waxaa qashin badan looga saaray buundadan oo marin muhiim u ah bulshada ku sugan degmada jalaalaqsi haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah ururada dhalinyarada iyo isboortiska degmada jalaalaqsi oo ka hadlaya waxa ku kalifay saaka waxaa laga soo bixiyey tiirar aad u waaweyn kuwaas oo dhaawici kara buundada sidoo kaleeto waxaa laga soo saaray xoolo bakhtiyey oo dadka maraya halkan urkooda aysan u dulqaadan karin annaga ururka dhallinyada isboortiga waxaa maanta aan gudagalnay shaqadii aan khamiistii ballan qaadnay ee ahayd buundada degmada jalaqsi isku xirtay labada giddi qashinka ragaadiyey ay ka mid yihiin gidogoobadan ka soo bixin oon hoos yaallo iyo kuwa webiga aan raacnay iyo xaasi dhintay oo aad waaweyn oo halkaa xagga laga jiidayo kaamirada aa ka arki kartaan ummaddii iska dhaaf gawaaridii iska dhaaf dadkii aan xaasida baktiyey ee ku hoos jiro buundada mari waaye marka maanta waa nadiifinaynaa dhammaan wixii geed qashin iyo yaxaas ku jiro waa ka bixinaynaa waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo guud ahaan ummadda reer hiiraani kuwa reer jalaqsi buundada jalaqsi waa ujeedaan waa laciiftay gaadiidku waa ka mamnuuc dadkaa maro runtii waxay u baahan taha ugu yaraan dayactir haddii dhisma heli waayse waxay u baahan taha dayactir annaga waxaa awoodnaa maanta inaan nadiifino qashinka ka saarna iyo xasida ka bixina ayaan awoodnaa marka halloo soo gurmadaan leynahay annagana dheyli ama isbuuclo ayaan shaqada qaba doonaa dhallinyaradu waa xoogga degmada xikmad carabiyaa tirahda idaa aradta an tacrifa mustaqbal umma fandur maadaa yafcalu shabaabuha haddii aad doonaysid ummad meel degan ama qaryad haddaad ogaatid inaad ogaatid mustaqbalkooda waxaad fiirisaa dhallinyaradu waxay ku howlan yihiin ma horumaray ku howlan yihiin mase horumar la'aan runtii dhallinyaradu waxay u soo jeesatay horumarka degmada waxaan si guud dhallinyaradii oo dhammaystiran bar iyo qoraxsin labada gidiba maanta uga howlgalnay buundadii degmada oo aan dhammaan wixii wasaq yiila aan ka nadiifinay buundada maanta kadib waa nadiif birita wixii ka dambeyn rinjigeeda iyo howleeda kale usoo jeesan doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaa u jeediin yacni buundada waxaa ku dhegnaay geeday si aad u weyn ilaa hadda ay ku dhegan yihiin nadaafadda yacni maanta aan ka bilaabnay degmada hadda kuma koobnaa doonto waxay ka bilaaban doontaa hadda maanta buundadaa bilaabnay nawaaxigeed meelaha kalena waa kusii dari doonaa dilaa kalena mar walba dadka muslimiinta yacni waxaan u sheegaynaa reer jalaqsine ayagana yacni buundadan hore waa loogu kacay dhismihii horena maamulka degmada jalaqsi oo gudoomiyanu dheer ugu horeeyo aa ballan qaaday yani in la dhisi doono dhowaan annagana hadda yani waxaan wadnaa dhiigjoojin wax la yidhaha nadaafad iyo yani ama gedaa sii waxyeelaan bisan hadda aan wadnaa wax kaloo hadda aan wadna male laakiin insha allah waxaan u sheegaynaa reer jalaqsiyow inaan gacmaha iswada qabsanno sidii yani buundada wax ugu qabsan lahayn heer isku isku aan wax ugu garab sii lahayn aan u kacno insha allah
oo si heer sare u socoto waxaana soo agaasimay gudoomiyaha dhallinyarada iyo gudoomiyaha isboortiga cabdifataax dhallinyaradoo labada dhinac way ka shaqaynayaan maanta waxaa ka shaqaynaynaa buundada annagoo ah ururka dhallinyarada iyo ururka isboortiska gudoomiyaha waa jooga ururka dhallinyarada iyo gudoomiyaha isboortiska iyo gudoomiye ku-xigeenka maanta wallaahi buundada waxaa ka bixinay waxyaaba xataa aan ka filinayna maana waxyaaba ka weyn waxaa ku jira yaxaasyo oo soo baktiyo oo buundada kugu jira urkooda buundada laga mari waaye geeda waaweyn xataa waxaa ku jira geeda camba oo sideeda usoo go oo buundada hoostooda ku jira waa bixinay xoogii waxaa iskugu geynay iyo intaa hayni waxaa ugu mahadcelinahay maamulka oo nuskeen soo keenay inaa shaqadan qaban ololahan ayaa inta uu socday waxaa qashin badan looga saaray buundadan oo marin muhiim u ah bulshada ku sugan degmada jallaqsi